barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkan waa washington kusoo dhowaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatankii kow iyo soddonka mitirban iyo f m-yada geeska afrika
duhur wanaagsana kheertana dhegaysanaysa waa salaasaa toddobada bisha maarj sanadka labada kun iyo toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah sahre ciidla nuur
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah xokayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo maanta muqdisho ka degay kuna dhawaaqay in lix dhibic laba milyan oo ruux oo soomaali ah ay gargaar bini'aadamnimo u baahan yihiin Today, we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population.
maanta waxay abaartu saamaysay in ka badan lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah waxaana tiradaas ay u dhigmaysaa kalabadh dadka ku nool soomaaliya waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa dhallinyarada iyo barashada deegaanka hadda ka hor may jirin laakiin iminka waxaan u samaynaynaa meelo ay baratical ku qaataan oo ay ka mid tahay meelahaan xafiiska iminka ka hadhay qaybtii hore seere ay hadhay waxaan rabnaa inaan baraticalka uga samayno iyaguna meela gaar oo ay leeyihiin baa jira
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
codkaasi cabdi diini iyo ciyaarihii iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijkeenna dhallinyarada maanta balse marka hore wararkii caalamka oo kooban
xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa halkaasi kaga dhawaaqay in lix dhibic laba milyan oo ruux oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadamnimo antonia guteres oo saacado kooban joogay garoonka diyaaradaha ee muqdisho ayaa la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu sheegay in beesha caalamka ay uga baahan yihiin taageero deg deg ah si buu yidhi aysan u dhicin macluushii soomaaliya ku dhifatay sanadkii labada kun koob iyo tobankii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in isaga iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey ay ka wada hadleen wax uqabashada dadka ay abaaraha saameeyeen warkan oo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan waxaad maqli doontaan goordhow
maraykanka ayaa goor hore oo salaasadan maanta geeyay dalka kuuriyada koonfureed qalab awood weyn leh oo difaacaya gantaalaha maalinun kadib markii kuuriyada koonfureed ay tijaabisay afar gantaal oo kuwa balastikada ah kuwaasi oo ku dhacay badda oo ku taalla meel saddex boqol iyo konton kilomitirun u jirta dalka jabaan sanadkii hore ayay xukuumadaha washington iyo soul ay ku heshiiyeen in ay dedejiyaan qalabka gantaalaha celiya oo la geeyo kuuriyada koonfureed laguna jeediyo kuuriyada waqooyi oo muddooyinkan dambe xoojinaysay barnaamijkeeda horumarinta gantaalaha nukliyeerka iyo balastiga
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres oo maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa halkaasi kaga dhawaaqay in lix dhibic laba milyan oo ruux oo soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo faahfaahinta warkan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobe oo saacado kooban gudaha garoonka muqdisho kulan kula qaata madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muqdisho kaga dhawaaqay in dad gaaray lix dhibic laba milyan oo soomaali xilligan ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo Today, we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population.
maanta waxay abaartu saamaysay in ka badan lix milyan iyo laba boqol oo kun oo qof oo soomaali ah kuwaas oo u baahan gargaar bini'aadanimo oo deg deg ah waxaana tiradaas ay u dhigmaysaa kalabadh dadka ku nool soomaaliya waxaa jira ilaa saddex iyo soddon kun oo carruur ah oo nafaqadarro baahsani ay hayso waxaana laga cabsi qabaa in tiradaasi ay gaadho ilaa hal milyan haddii aan la helin kaalmo deg deg ah oo lagu xakameeyo waxaa sidoo kale jira ilaa saddex milyan iyo saddex boqol oo kun oo qof oo kale oo u baahan in ay helaan adeeg caafimaad haddii aanay kaalmo caafimaad helinna waxaa dhici karaysa in ay cudurro dilaacaan oo ay nafahooda gallaaftaan taasi waa sababta aan u soo jeedinayno baaqan ah in la helo siddeed boqol iyo shan iyo labaatan milyan oo dollar si gargaar loogu fidiyo ilaa shan milyan iyo shan boqol oo kun oo qof lixda bilood ee soo socda haddii aan kaalmadaas la helinna waxaa dhici karaysa masiibo aad u daran oo aanay u qalmin shacabka soomaaliyeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobey ay ka wada hadleen abaaraha xilligani ka jira soomaaliya wax ka qabashada ammaanka iyo doorka beesha caalamka ee taageerasiinta dadka soomaaliyeed
runtii waxa uuna halkan u yimid ee arrimaha ku taxalluqa ee abaaraha soomaaliya ku habsaday ee sidaad ogtihiin xoolo badan iyo dad waxaa waxaa bilaabay dadki inay hadda la'daan oo ay maaragtay dhimashadu bilaabato xoolo badan ay ku la'daan in uu soo booqdo abaarahan uuna runtii wax alla wixii taageeraha uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu la egyahay waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga ayaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo kabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa waxaan rajeynaynaa insha allah annagoo ilaahay ka baryana in uu abaarahan ummadda ka dulqaado soo noqnoqonaya antonio guteres xogayaha guud ee qaramada midoobey ayaa socdaalkiisa maanta ku kala bixiyay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo isagoo u kuurgelaya xaaladaha abaareed ee xilligan ka jira guud ahaan dalka soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho
xalufka deegaanka ku yimaada waxa uu ka mid yahay sababaha horseeda abaaraha ku soo noqnoqonaya somalilan waxaa jira dhallinyaro badan oo ku jira jaamacadaha oo barta deegaanka waxaase ay ku kooban goobaha ay ka heli karaan tusaalayaasha tooska ah ee uga marag furaya waxa ay soo barteen daahir axmed qalombi waa isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka awdal waxaana uu dhallinyarada xiisaysaa barashada deegaanka iyo weliba kuwa jecel inay helaan waayo aragnimo la xidhiidha deegaanka uu arrimahaasi ka caawiya waryaha v o eda haashim sheekh cumar good ayaanu u waramay
jaamacadoo kale xidhiir baannu leenahay waxa weeyaan dhalinyarta environmentiga barata ee ka baxasa sanad walba way noo yimaadaan baractical baannu la samaynaa hadda iminka matalan haddaan tusaale ka soo qaato waxaa jirta dila oo kale inaannu ku bilownay dhalinyartu brograam ay dhalinyartu waddo oon inaguna dhigri annaguna dhirtii aannu siinay iyaguna ay la yimaadeen godadka qoditaankoogi waxaan oo imminkaannu ku dhiraynay degmada dila oo kale oo imminka example ah marka iminkana waxa kaloonu wadnaa inaynu qorsho botonical gaadhan oo kale inaan ka samaynaa inta yare seeraha inta yare hadha inaanu ka samaynaynu doonaynaa marka annagii iyo jaamacaddu aad iyo aad baan u wada shaqaynaa waananu sii wadi doonaa haddii la yidhahdo waxaad ka dhawaajisay in dhallinyarta barata kuliyadda beeraha iyo deegaanka ay wasaaraddiinnan la sameeyaan wada shaqayn iyo inay wixii ay soo bartaan ay ku dabaqaan maaragtay aqoontoodii si ay gacanta uga qabtaan meelaha markaasi aad u geysaan tusaale ahaan iyo meelaha idinkala shaqeeyaan meelahee ka mid a
hadda ka hormay jirin laakiin iminka waxaan u samaynaynaa meelo ay baractical ku qaataan oo ay ka mid tahay meelahaan xafiiska iminka ka hadhay qaybtii hore seere ee hadhay waxaan rabnaa inaan baracticalka uga samayna iyaguna meela gaar oo ay leeyihiin baa jira waxaa kaloo soonu samaynay in meelaha ay ka mid tahay dila jaaraha horoto idhanka magaalo qallooc dhulkaasoo dhan inaannu sanadka ay ardaydii iyo maxaa dhahdaa dhallinyartii ay ka soo sameeyeen dhirayn waxaa la ydhahdaa sida geedka loo beeray sida loo xanaaleeyo aanu ka soo samaynay baa jirta waxaa jira dhir badan oo faa'iido u lahayd dadka iyo duunyadaba oo ku taalay deegaanada gobolkan awdalna uu ka mid yahay dhirtaa sii dabargo'aysa maxaad ka qabanaysaan
dhirtaasi waxa weeyaan horta marka ugu horeysa waxaa weeyaan laba arrimood baanu yaan ku ilaalinaa dhirta conservation wax la yidhaahdo oo la ilaaliyo oo geedka la mamnuuco in la gooyo ama la shito waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan in balantation la sameeyo oo dhirayn la sameeyo marka balantationkaasi iminka matalanba geedkan garbida oo aad reer ugu ah dhulkeenna dee boqolkiiba maxaan dhahdaa dhirtaannu qaybinaynay boqolkiiba siddeetan wuxuu ahaa garbi buu ahaa waanu doonayno inanu dadka barno geedka garbiga faa'iidadiisa iyo waxyaaba uu leeyahay waxaa ka mid a maxaan dhahdaa maraagii baa ka mid a waxaa ka mid a quracii baa ka mid a dhirta laftigeegii inaanu beeritaan lagu sameeyo dadku maba aaminsanaba in la beeri karo geed quraca maba aaminsana in la beeri karo maxaan dhahdaa garbiga geedka garbiga in la beeri karo maba aaminsana marka dadkii baanu baraynaa si markay bartaanna kadibna iyaga laftigu waayo beeran doonaanba dhirtaa dadkana faa'iidada u leh dalka iyo deegaankana faa'iidada u leh dib aad u soo celinaysaan ma jiraan markaa goobaha meel aad u samayseen goobaha kobcinta dhirta oo dhirta lagu beero kabacdina aad u qaybisaan meelaha aad ugu tala gasheen inaad ka samaysaan dhirareynta
muddadan dhowr iyo labaatan sannado waa markii ugu horeysay ee gobolka awdal loo sameeyo meel lagu kobciyo dhirta oo nersary loo yaqaano oo aanu sanadkani aan filana inuu sanadkani waa bilow iminka shayrkii waanuu samaynay harkii waanuu samaynay bicihii waa lanoo diyaargeleeyey sanadkan iminka markuu roobku bilaamo haddii la yidhahdo waxaanu jecel nahay in siisanka labaadba laga faa'iidaysto oon dhirta halkaa uga soo saarin waa markii ugu horreysa ee gobolka awdal loo sameeyo meel koobcinta dhirta ah loo sameeyo sanadkan baana ugu horayn doonta insha allah shan iyo labaatankii sanana ina soo dhaafay waxaad ka dhawaajisay markii hore seerihii libaaxley iyo deegaankaasi buuraleyda deegaankaasi waxaa ku yaala inta badan oo ay dadku tilmaamaan dheer aad qiimo u leh oo uu ka mid yahay foox kuwaasi oo aanay dadku ka faa'iidaysan islamarkaasina ay cunaan ugaadho dhirtaasi qiimaha leh see dadka wax ugala qaban kartaan uguna wacyigelin kartaan inay dhirtani dhir qiimale ay tahay oo iib geli karta sida malmalka iyo waxyaabaha la midkaa xinnaha iyo waxaasi ay ka mid yihiin
gobolkeennan horta dhirtan ay ka baxdo xabagtu ka baxdo fooxaas ka mid yahay ee dhirtana xabag leyda la yidhaahdo gobolkeenna uu ku yaryahay wuxuuna ka baxa ceergaabaana ugu badan oo xagga dhinaca ceergaa ugu badan laakiin waxaa ka baxa ee aad u qiimo badan geedkan timbarkan aad u fiican ee junibereska la yidhaha amaba la yidhaahdo dayibta geedkan dayibta la yidhaahdo ama xaggeennan loo yaqaana skibta la yidhaahdo waa geed aad u qiimo badan looxiisuna uu aad u qiimo badan yahay ayaa libaaxlay ka baxda geedkaasi markuu waayey maxaan dhahdaa ilaalintiisii iyo maxaan dhahdaa iyo keerkiisii la qiimaynaya markii uu waayey waxaa la og yahay oo dhacday in maxaan dhahdaa uu sii dabargo'ayo marka iminka waanu bilownay oo libaaxlay oo kale iminka aad aad buu maxaan dhahdaa geedkaasi usoo u soo fiilay maxaan dhahdaa waana la soo arki karaa iminka oo aad buu qiimo badan yahay geedkaasi marka geedkaasa libaaxlay ku yaalla oo aadna aad iyo aadna loo ilaaliya kaasi wuxuu ahaa daahir axmed qalombi oo ah isuduwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka awdal waxa uu dhallinyarada ka caawiyaa barashada deegaanka waxaanu magaalada booramo ugu warramayey wariyahayaga haashim sheekh cumar good
duhur wanaagsan dhegeystayaal baraha isgaarsiinta bulshadu waxa ay noqdeen kuwo saameyn xooggan ku yeeshay nolosha bulshada caalamka gaar ahaan dhallinyarada kuwa ugu caansan waxaa safka hore kaga jira barta facebook oo ay isticmaalaan in ka badan hal dhibic siddeed bilyan oo ruux barta youtube ee muuqaalada ayaa iyaguna waxaa isticmaala in ka badan hal bilyan oo qof oo iyo qaybo kale haddaba maxaa keenay isticmaalka sii kordhaya ee baraha isgaarsiinta bulshada su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa waryaheenna ismaaciil xuseen farjar waxa uu weydiiyey cabdirashiid maxamed aadan oo bartay farsamada casriga ama i c t haatanna ku sugan magaalada hargeysa jaamacadoo kale xidhiir baanu leenahay waxa weeyaan dhalinyarta environmentiga barata ee ka baxasa sanad walba way noo yimaadaan bractical baanu la samaynaa hadda iminka matalan baadaan tusaale ka soo qaato waxaa jirta dila oo kale inaanu ku bilownay dhalinyartu brograam ay dhalinyartu wado oon inaguna dhigri annaguna dhirtii aanu siinay iyaguna ay la yimaadeen godadka qoditaankoogi waxaan oo imikaanu ku dhiraynay degmada dila oo kale oo imika example ah marka imikana waxa kaloonu wadnaa inaynu qorsho botonical garden oo kale inaan ka samayna inta yare seeraha inta yare hadha inaanu ka samaynaanu doonaynaa marka annagii iyo jaamacaddu aad iyo aad baanu wada shaqaynaa waananu sii wadi doonaa haddii la yidhahdo waxaad ka dhawaajisay in dhallinyarta barata kuliyadda beeraha iyo deegaanka ay wasaaraddiinnan la sameeyaan wada shaqayn iyo inay wixii ay soo bartaan ay ku dabaqaan maaragtay aqoontoodii si ay gacanta uga qabtaan meelaha markaasi aad u geysaan tusaale ahaan iyo meelaha idinkala shaqeeyaan meelahee ka mid a
hadda ka hor may jirin laakiin imika waxaan u samaynaynaa meelo ay baratical ku qaataan oo ay ka mid tahay meelahaan xafiiska imika kaadha qaybtii hore seere ee hadhay waxaan rabnaa inaan baraticalka uga samayna iyaguna meela gaar oo ay leeyihiin baa jira waxaa kaloo soonu samaynay in meelaha ay ka mid tahay dila jaaraha horoto idhanka magaalo qallooc dhulkaasoo dhan inaanu sanadka ay ardaydii iyo maxaa dhahdaa dhallinyartii ay ka soo sameeyeen dhirayn waxaa la dhahdaa sida geedka loo beeray sida loo xanaaleeyo aanu ka soo samaynay baa jirta waxaa jira dhir badan oo faa'iido u lahayd dadka iyo duunyadaba oo ku taalay deegaanada gobolkan awdalna uu ka mid yahay dhirtaa sii dabargo'aysa maxaad ka qabanaysaan
dhirtaasi waxa weeyaan horta marka ugu horeysa waxaa weeyaan laba arrimood baanu ayaan ku ilaalinaa dhirta conservation waxa la yidhahdo oo la ilaaliyo oo geedka la mamnuuco in la gooyo ama la shito waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan in balantation la sameeyo oo dhirayn la sameeyo marka balantationkaasi iminka matalanba geedkan garbida oo aad reer ugu ah dhulkeenna dee boqolkiiba maxaan dhahdaa dhirtaannu qaybinaynay boqolkiiba siddeetan wuxuu ahaa garbi buu ahaa waanu doonayno inaanu dadka barno geedka garbiga faa'iidadiisa iyo waxyaaba uu leeyahay waxaa ka mid a maxaan dhahdaa maraagii baa ka mid a waxaa ka mid a qurcii baa ka mid a dhirta laftigeegii inaanu beeritaan lagu sameyo dadku maba aaminsanaba in la beeri karo geed qurac ah maba aaminsana in la beeri karo maxaan dhahdaa garbiga geedka garbiga in la beeri karo maba aaminsana marka dadkii baanu baraynaa si markay bartaanna kadibna iyaga laftigooga ayoo beeran doonaanba dhirtaa dadkana faa'iidada u leh dalka iyo deegaankana faa'iidada u leh dib aad u soo celinaysaan ma jiraan markaa goobaha meel aad u samayseen goobaha kobcinta dhirta oo dhirta lagu beero kabacdina aad u qaybisaan meelaha aad ugu tala gasheen inaad ka samaysaan dhiriraynta
muddadan dhowr iyo labaatan sannado waa markii ugu horeysay ee gobolka awdal loo sameeyo meel lagu kobciyo dhirta oo nersary loo yaqaano oo aanu sanadkani aan filana inu sanadkani waa bilow iminka sheyrkii waanuu samayna harkii waanuu samaynay bicihii waa lanoo diyaargeleeyey sanadkan iminka markuu roobku bilaamo haddii la yidhahdo waxaanu jecel nahay in siisonka labaadba laga faa'iidaysto waa hagaag dhegaystayaal waxaan idinka raaligelinaynaa in aan mar kale idiin ciyaarnay waraysi aad mar dhow dhegaysateen markii hore waxaan idiin ballan qaadnay inaad maqli doontaan waraysi ku saabsan saameynta baraha bulshada ee dhinaca dhallinyarada hase yeeshee waxaan idinkaga cudur daaranaynaa inaad waraysigaas maqasheen waxaana ay ahayd cillad dhinaca farsamada ah markaana kaalmihii heesaha aan ku nasanno waxaan idiin soo qabanaya codka fanaanka cabdidiini iyo heestiisii dardaaran
Oh,
salaam codkaasi macaan ee cabdidiini iyo heestaasi dardaaran haddii aynu intaasi kusoo dhaafno haatan dhinacii ciyaaraha ayaynu jaleecaynaa waxa uu diyaaraa nuur xasaan nuur
haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa kordhisay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka premier leaga ka gadaal markii ay xalay laba gool iyo eber uga badisay kooxda westham labada gool ee ay guusha ku xaqiijisay chelsea waxaa kala dheliyey ciyaaryahanada diego costa iyo aadan hazard taasi ayaa ka dhigaysa in chelsea ay badisay kulankeedii koob iyo labaatanaad ee horyaalka ingiriiska xilli ciyaareedkan toban dhibcood ayay ka sarraysaa hadda kooxda ku soo xigta ee tottenham dhallinyarada macalin antoniyo conte ayaa u dhow in ay sanadkan noqdaan horyaalada ingiriiska ciyaartoyda uu xil ciyaareedkan qaab ciyaareedkoodu isbedelay ee chelsea waxaa ka mid ah hazard iyo costa labaduba xil ciyaareedkii lasoo dhaafay aad uguma aysan muuqan kooxda diego costa xalay waxa uu dhaliyey goolkiisii toddobiyo tobanaad ee horyaalka ingiriiska ee sanadkan chelsea waxay horyaalka ku hogaaminaysaa lix iyo lixdan dhibcood kooxda kusoo xigta ee tottenham ayaa leh lix iyo konton dhibcood waxaa saddexaad ku jirta manchester city oo leh shan iyo konton dhibcood liverpool oo ku jirta booska afraadna waxay leedahay laba iyo konton dhibcood dhinaca kale waxaa caawa dhici doona laba kulan oo ka tirsan wareegga lix iyo tobanka ee koobka kooxaha horyaalada yurub kooxda reaal madrid ayaa magaalada nabolis kula ciyaari doonta kooxda napoli is-aragga labaad ee labadan kooxood ee wareegga lix iyo tobanka lugtii hore waxaa saddex gool iyo gool ku soo badisay kooxda reaal madrid reaal waxaa dib ugu soo laabtay laacibiinteeda kale ah christiano ronaldo oo dhaawac ku maqnaa iyo great bell oo ganaax uga maqnaa kulankii ay reaal madrid sabtidii afar gool iyo gool uga badisay kooxda aybar ciyaarta kalena waxaa fooda isku dari doona kooxaha arsenal oo ka dhisan ingiriiska iyo naadiga bayer munik ee dalka jarmalka lugtii hore ee labadan koox oo dhacay ka dhacay dalka jarmalka waxaa shan gool iyo gool kusoo badisay kooxda bayan munik arsenal caawa waxaa ka maqnaan doona kubadsameeyahooda qadka dhexe masuud osil ciyaaryahankan ayaa xanuunsan maamulaha arsenaal arsen wenger ayaa rajo ka qaba in xiddigan u dhashay dalka jarmalka balse asal ahaan ka soo jeeda turkiga mascuud uu garoommada kusoo laaban doono sabtida soo aadan dhinaca bayer munik waxaa caawa aanan u ciyaari doonin labada laacib ee difaaca ka ciyaara ee kale ah jerome boten iyo philip lam dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
hagaaga ciyaaraha intaa haddiaynu kaga nimaadno nuur xasan xuseen ayaa nuur xasan nuur bukhaari ayaanala socodsiinayey haatana qodobadii wararka haddii aan idin xasuusiyo xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres ayaa maanta booqasho ku tegay magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaana uu halkaasi kaga dhawaaqay in laba lix dhibic laba milyan oo qof oo soomaalii ay u baahan yihiin gargaar biniaadaminimo antonio guteres waxa uu saacado badan joogay garoonka saacado kooban uu joogay garoonka diyaarada ee magaalada muqdisho waxaana la kulmay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo waxa uu sheegay in beesha caalamku looga baahan yahay taageero deg deg ah oo ay siiyaan dadkaasi soomaalida ah ee abaaruhu saameeyeen ka hor intaanay ku dhufan macluushii dhacday labadii kun iyo koob iyo tobankii mid la mida madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna goobtaa ka hadlay waxaana uu sheegay in isaga iyo xogayaha guud ee qaramada midoobey ay ka hadleen wax ka qabashada dadka abaaruhu ay haleeleen aad ayay u mahadsan tahay saare ciidlo oo inala socodsiinaysay qodobadii wararka caalamka ee v o e da ay idiin haysay duhurnimadan markaana aan ku laabanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay fanaanka cawaale aadan
bilageermaanka waxaan degmada ku hayabaa mar dalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegey mataanaha nasaha iyo sheekh madar bilaydheermaanka waxaan degmada ku hayabaa mar dalxiisaan u baxay muddaan xaraf tegey mataanaha nasaha iyo sheekh madar mahuuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashiiye habluhu hablahaan magac weyn argaysa ku maray mahuuraanka burciyo togdheer madasha ah lugaal xaysiyo maydh maashiiye habluhu sawacan boosaaso iyo mudug ablaha muqdishiyo marka cadgaala mawjadaha baydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugwi marsawacan boosaaso iyo mudug ablaha muqdishiyo marka cadgaala mawjadaha baydhabo kismaayo kumiyan mirta gaarisa mulaaxada jigjiga malkada boorame masnada diridhabe maamuusta hablaha jabuuti mugwi
intaan dhammaan magacdhabe qurux bay mulkiyeen macbuud ku shabaxay ka mabsuuda intaan dhammaan magacdhabe waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee waa gabtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee codkaasi fanaanka cawaalo aadan iyo heestaasi hablaha soomaaliyeed intaasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaana idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa naga intaa waa nuur xasan nuur iyo saare cidla nuur oo idleh nabadgelyo qurux bay mulkiyeen macbuud ku shabaxay ka mabsuuda intaan dhammaan magacdhabe qurux bay mulkiyeen macbuud ku shabaxay ka mabsuuda intaan dhammaan magacdhabe waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay waa marwada i dhaxdiyo midaan la dhashee waa gobtay mudan hooyaday ka mid tahay